runtii aad iyo aad anaga uga walwalayna qof shacab ah maalintii waxyaale loo geysto gaar ahaan kooxahan argagixisada ah taasna waa mid runtii aan aad uga walwalno raallina aan uga ahayn haddana dhinaca kale waxaan ognahay kooxahan argixisadu inay mar walba isku dayaan inay shacabkii qalqalgeliyaan habka keliya ay ku qalqalgelin karaan waxay tahay inay shacab aan waxba galabsan oo meel joogo inay muxuu ahaa taargetka dhigtaan arrimahaas oo dhan waa arrimaha qorshaha muqdisho loo keenay oo la rabo muddo saddex bilood gudahooda in magaaladan aysan ka dhicin wax fal ah oo dil ah si taas loo hirgeliyo ayagiina ay isku dayayaan inay khasaaro kastay geysan karaan shacabka u geystaan annaga waxaa naga go-an in hal mar la soo afjaro tiina waa tan hadda lagu guda jiro howlgalkan oo la qorsheeyey oo bilaabanaya waa mid looga dan leeyahay inaysan qof macno daro nooga dhiman kuwaas dad ku dhuumanayaan heer hadda waxaa la joogaa shacabkii ay ka shaqaynayaan inay hay-adihii amniga ula shaqeeyaan